dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda somalilan yaasiin maxamuud faradoon ayaa v o e da uga warramay ujeedada shirkaasi oo maanta galaya maalintiisii labaad sahre ciidla nuur ayaa xalaqadka telefoonka ee magaalada jabuuti kula xiriirtay jabuuti baa shirkaa marti gelinaysay iyada iyo qolyaha la shaqaynaya waxaa ka mid ah dowladda maraykanka safaaradaheeda u jooga geeskan africa shirkaa waxaa kaloo kasoo qayb galay labadaa dhinac oo madaxweynayaashoodii iyo wafdiyaal wateen ay kasoo qayb galeen waxaa kaloo kasoo qayb galay euda african unionka waxaa kasoo qayb galay igad euda ayaa iyaguna halkaa joogay shir si wanaagsan loo soo agaasimay buu ahaa runtii mataqaana aadna loogu wada hadlay waan gartay wasiir bal noo soo koob ujeedada shirka iyo qodobada ugu muhiimsanaa ajandaha shirka lagaga wada hadlayay ujeedada shirkaas buuxaa sidaad ogtihiin soomaaliya iyo somalilan arrimo ay khilaafaada oo isku maandhaafsan yihiin ayaa muddo soddon sanooda iminka soo jiitabayay marar badan baa la wada hadlo la wada fadhiistay waxyaalo badanna waa laga wada hadlay waxyaalihii laga hadlayna in badanoo ka midii ma hirgelin oo way shaqayn weyday ama guud ahaanba arrimaha iyo guud ahaanba xidhiirka labadaa dal wixii mustaqbalka xidhiira ka dhaxaynaya baa laga wada hadlayay iyo beeshii mataqaana iyo dee wuxuu noqonayo mustaqbalka masiirkoodu sida aad ogtihiin somalilan ay rabto inay soomaaliya kala madax banaanaadaan oo ay laba daloo jaara oo walaala ah oo kala madax banaan noqdaan taasaa ujeedadu ay ahayd soomaaliyana horiyo dibba ay arrintaas uga warwareegaysay ama u diidanayd ama aanay rabin inay sidii loo baahnaa uga jawaabto waan gartay wasiir maxay haayeen qodobada shirarkii hore lagaga wada hadlay balse aad sheegtay inaanay fulin oo maantana miiska wadahadalada lasoo saaray waa badan yihiin dhowr arrimoodoo muhiima oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhowaansho iyo in mataqaanaa kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xalkama dambaysa la gaadho waxaa ka mid ahaa in somalilan iyo soomaaliya ay wixii afxumo ah iyo colaado in la hakiyo oo la joojiyo oo aanay mataqaanaa labada dhinacba laga joojo waxaa ka mid ahaa in hawada traafiga ama diyaaradaha ama gaadiidka hawada labada dal baray ay kaga gooshaya ama dulmar iyo adduunka kale ka yimaada la qaybsado la wada maamulo oo si midaysan loo maamulo wixii kasoo baxana loo qaybsado dhaqaalaha waxaa ka mid ahaa in mucaawanada caalamku bixiyo dalkii laysku oran jiray jamhuuriyadda soomaaliya laysku oran jiray wixii dhaqaale ah ee la siiyo caalamku bixiyo in si la qaybsado oo si lagu heshiiyey loo qaybsado arrimo badan oo caynkaasaa ka mid ahaa haddana midna ma fulin sababtana soomaaliya
waan gartay marka haddii wasiir maanta qodobadaasi ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee dhinaciina miiska soo dhigteen oo laga wada hadlay qodobada ma laysla qaatay ma dib baa loogu noqonayaa sidee kulanka maalintii koowaad looga wada xaajooday arrimahaasi aada xustay shirku wuu sii soconayaa waxyaalaha ka soo baxay maanta waxaa ka mid ah ugu muhiimsan in halkaa hadalku kasii socdo qolo kastaa wax kastaba ha tidhaaho wixii lagaga jawaabay ama layska yidhi ama laysla meel dhigay ma rabno inaanu tafaasiishooda galno waxaase muhiima oo laysla gartay in shirku sii socdo in guddiyo arrintaa falaaqeeya loo magacaabo labada dhinacbana way ogolaadeen inay guddiyoo soo magacaabaan marka ilaa iminka xaaladda tan halkan stageka kan diyaaruma nihin inaanu ka hadalno wax intaa dhaafisan waan gartay ma shir wuxuu ahaa labadiina dhinac ee somalilan iyo soomaaliya ka yimi oo markaa go-aansateena jabuuti ku kulantaan buu ahaa mise shir labadiina dhinacba laydinku soo casuumay oo laydin qorsheeyey meeshaa ku kulmaysaan buu ahaa shirkani siduu ku yimid shir laysugu kaa yeelay buu ahaa oo lalagu casumay waa lala weydiiyey inaanu diyaar u nahay inaanu ogolaano oo ka qayb qaadano laakiin fakarka iyo iskusoo isu keenida iyo abaabulka waxaa lahaa dowladda maraykanka iyo jabuuti iyo kolley cidda wehelisa ee kale kaasi waxa uu ahaa yaasiin maxamuud faradoon wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan waxauu qodka telefoonka ee magaalada jabuuti ugu warramayay sahra ciidla nuur